intaan intaan rafcaanka qofka laga aqbalin waa la fiiriya waa la aqriyaa ma la aqbali karaa asbaabahan qofkan soo qaatay eeda uu tirsanayo ma mid la aqbali kara miya ama mid oo matalan aan la aqbali karin waayo waxa way noo muuqatay qoraalka ay soo sameeyeen inaan maxkamadii dib aan u qaadno maxkamadiyaa dib u qaadnay adiga waxaan qaadnay maalinta sabtiga hadda aan soo dhaafnay usbuucan gudihiisaan qaadnay fiirin dheer kadib oo abukaatisan ay kasoo qayb galeen waxaa noo soo baxday marka inaan ayidno xukunkii maxkamada darajada koowaad ciidamada qalabka sida inaan ku ayidno yaa noo soo baxday saakana waa ku dhawaaqna gudoomiye dilku makama buu ahaa mase kas buu ahaa maadaama ruuxan dilka geystay wasiirsiraaja cidda gaarisan uusan ogeyn maxaa loo cuskaday
waa runtaadi waaye waxa waye waxyaabahaas ayaga usoo qaateenay ahayd barfacaanka ma dilkan kas miya ama kama waaye waxyaabaha ay rafacaanka usoo qaateen waay sada afka aan ka dhawaajiyey maxkamadda markii oo rafacaanka loo soo qaatay diraasay samaysay oo ah in dalka la aqriyo wixii c a d soo qortay iyo go-aankii maxkamadda darajada koowaad gartay ayaa la fiiriyey kadib maxkamadiyaa la qaaday qaadistii marka la qaado markhaatiyaala meesha la keenaa oo hadlaayo iyo markhaatiyaal shubanayaal waraaqo lasoo qoray iyo dokumentiga dhimashada iyo qoryihii baaris lagu soo sameeyey wixii la keenaa meesha lasoo xaadirina baarihii oo ka jawaabayo waxa waaye markaan qaadnay kadib asbaabta keentay inaan ka dhigno oo maxkamadii darajada koowaad aan ku dhacno kiiskii oo dilka kasoo ah inaan dhahno waxa waaye dhimashada ama dhaacdada waxay ka dhacday sayidka agtiisa ayay ka dhacday meesha aan ognahay waxaa taala jagboonti loogu talagalay in lagu waardiyeeyo baarlamaanka ilaa iyo madaxtooyada in lagu waardiyeeyo aanan soo galin qof aanan ka tirsaneen ama qof aanan hubaysnayn oo qofka hadduu hubaysay dowladdu ku tirsan yahay waa way soo fasaxay maana idhikaaru wataa qofkii qof la yaqaano waayo laakiin qof laga shaki qabo inaan meesha laga soo deynin wasiirka iyo hantidhoorka qaranka gaarigooda way isdaba socdeen waxa way hantidhoorkaa soo galay waxa intaanu soo galin jagabonti waa la istaajinaa waxaa la weydiinaa qofkuu yahay iyo meesha u socdo edhikaarkiisu la baxay uu gudbay kadib wasiirkiyaa soo istaagay sidii abaa loo istaajiyey asana wuu soo gudbay markii lasoo dhaafay masaajidka lasii maraayo sida uu sheegtay eedeysanaha lagu eedeeyey dilka wuxuu dhahay gaariga hoosuu naga soo galay markhaatiyaashana waxay sheegeen qoriga inuu askariyaa la saarnaa wasiirka qorigu ayuu ku taagay marka waxa waaye qoriga markuu ku taagay waxa wasiirka waxay shideen nalkii gudaha baawarka gudihiisa nal ku jiro yuu shiday si loo arko qofkuu yahay loo ogaado kadib ayaa waxaa dhacday waxa waaye askarigii xabaduu soo riday xabad markuu soo riday waxawa askarigii kale wuxuu sameeyey gacanka hadal uu sameeyo gudaha oo ku jiro gacanta inuu mataan dalku u shidan yahay oo dadkan dad cadi ay yihiin askarigii kale oo hadda lagu eedeynaya dilka wasiirka xabad kaluu soo riday wasiirkiiaa ku dhacday adiga baaburkiiyo derbiga la galeen meeshaan meel looga cabsi qabo cadow inuu imaado ma ahna ko marka waxaa keena asbaabta keentay oo ku qasbayso qof gaarigiis ku dhex jiro adig qorig ku qabatay naal kuu shiday waa dareemi kartaa marka qof ishuba inuu yahay oo askarigii marka dilkan kamaway iyo kasway goormaa la dhihi karaa waxaa la dhihi karaa askarigan qorigu wataa qorigan wuxuu u baahan yahay xabadda in la cabeeyuu rabaa xabadii oo dhuunta gasho ammaanka la furuu rabaa ammaankii marka la furo la jiheeyuu u baahan yahay hadduu asaga hataa shaki uu galay askariga lama rabin in madax uu ka toogto gaariga wuxuu leeyahay tayar uu leeyahay uu ka toogan karaa gaariga wuxuu leeyahay motor uu leeyahay wuu bujin karaa asbaabo kalaa jirto uu samayn karo laakiin muusan samayne xabadii waxaa waay toosan darobalku cabaarsiiye waxbadista kulanta gudoomiye kiiskan aad buu cuslaa golaha wasiirada u fadhiistay dad badan baa indhaha ku haya marka waxaa leeyahay cadaadis siyaasadeed oo aad u jira baa laga yaabaa in meelaha qaar uu maxkamadda ciidamada saameynaya wax saameyna ma jirto xaqiiqatan waa soomaaliya waa iska warbadan yihiin oo wax hadda qariib ma ahan qofka asoonan waxba dhihin ama la sheegin waxaa leeyahay warar badan aana soo gaara leeyahay madaxda saraa waxay dhahday yaanan diyo la qaadanin yaan la samaynin oo dadka in la qaldana waa xaaraam waay ma banaano qofka waxyaabaha qaarkood in maxkamadan la hordhacan waa laga fiican yahay sumcadda madaxda sharafta in wax loo dhimana aada loogu fiican yahay qofka waxaa fiican macluumaadka ama ilaahay subxana wa tacala wuxuu leey fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun maxkamadda in la imaado la waraysto ma wasiiraa idin wacay madaxweynaha idin wacay in la weydiiyaa fiican annaga in madaxda oo qaranka ka mid ah na wacdayoo kiiskan nala oo wax naga weydiisa ma arkin maalintii baarista la bilaabay ilaa iyo haatan maanta saaka go-aanka gaarayo ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir caadi ha noqdo kiis cid ila soo qaaday oo idhehayso kiiskan saas samey saan samey ilaa hadda aniga ma arkin